wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare faarax cabduqaadir ayaa magaalada bariis uga qayb galay kulanka golaha sare ee hay-adda caalamiga ah iskaashiga waxbarashada global partnership of education inta u dhexeysay labada ilaa shanta juun soomaaliya oo ka mid ah sagaashanka dal ee iskaashiga la leh hay-adaha ayaa ku madasha golaheeda sare saddex iyo toban dal oo bariga iyo bartamaha afrika ah kulankan ayaa lagu falanqeeyey arrimaha hortubinta u leh waxbarashada caalamiga iyo sidii howlaha g b e sare loogu qaadi lahaa waxaana lagu korfeeyey qorshaha shanta sano ee soo socda labakunilabaatanabakunisodonka iyadoo xoogga la saaray arrimaha maaliyadda iyo kaalmooyinka caalamiga ah xilli ay durufo culus iyo isbedelo ku yimaadeen deeqaha caalamiga ah iyo meelaha ay mudnaanta siinayaan deeqbixiyaashu si loo horumariyo waxbarashada jiilka cusub waxaana laisla gartay in horumarinta macalimiintu uu dirdhaxaad u yahay maxsuulka waxbarashada ee ardayda iyo diyaarinta jiilka cusub si looga dabaabasho xaaladaha dhaqaale ee sii adkeynaya waxaa bahda waxbarashada lagu baaqay inay la yimaadaan tabo iyo farsamooyin hal abuur leh oo lagu qarameynayo maalgelinta iyo deeqkubixinta horumarinta waxbarashada